الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل أdاkنi bab انقضاء cidaة المتوفى عanha زawجuha haweenaydii lagaba dhintay ninkeedii uu kaba dhintay cidadeeda dhamaadka ay dhammaanayso ay ku dhammaanayso iyo وغayriha وغayr المتوفى canha زawجuha iyo tii aan lagaba dhimanba ee laakiin la furay waa marka ay uur leeyihiin biwadع الxamli xamliga dejintiisa ama dhalid ay dhalaan oo wuxuu baabku u baabaysan yahay haweenaydii hadday ur leedahay oo la furo ama laga dhinto ciddadeedu inay ku dhammaanayso dhalidda ay dhashow ama ha dhowaato muddadu ama ha dheeraate intaa ay xamliga sidona ciddadii way jiraysaa dee kol haddii ay dhashona xataa maalmo dabadeedba haba dhashay ciddadii way dhammaanaysaa taas buu baabkeedii yahay وxadثnي abu الظاhiri وxarmlة بن yaحyى وتqاarba fي الlفظ qala xarmlة xadثna وqala abu الظاhiri أخbarna بن وhb qala xadثnي yuنس بن يزيد عن بن شhهاab qala xadثnي عubayd للhi بن cabd للhi بن cتبة بن masعوud أna abah katba ilى cmr بن cabd للh sanadkuu yar dheeraanaya dadkuna malaa nin keliya un mooyaane ama laba ayaabaan odhan karnaaye waxa weeyaan waa dad aynu hore usoo maray oo weliba kitaabka dadkii kusoo noqnoqonaya culimada ahaa axaadiistoodu ay badnayd labada sheekhee muslimna wuxuu sheegayaa lafdiga inoo soo socda ee way isku dhow yihiine maaha lafdiga inay u siman yihiinba saaxiba lafdi laakiin ma caddayn siiqadana way ku kala duwan yihiin sheekhoodii ay uga soo naqliyeen oo ibnu wahb midna xadana bnu wahbi buu yihi midna akbarana bnu wahbi waana cabdillaahi bnu wahbi unbaa labadoodaba wada sheekan haddaba ibnu shihaab baa wuxuu xadiidka ka warinayaa cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutbat ibni mascuud waa axadee fuqahadii madiine toddobada ahayd kamida iyo culimadii waaweyneyd waqtigiisii ama fuqahadaas madiine toddobada ahayd nin kaba mida weeye cubaydullaahi baa muxuu yihi ana abaahu waa cubaydullaahi aabihi kataba uu qoray waraaq buu qoray ilaa cumara ibni cabdillaahi ibni alarqami zuhriyi nin la yidhaaho cumar ibni cabdillaahi ibn alarqam oo reer bani zuhre ah waa ibnu shahaab iyo reerkoodii ama sacd ibn abi waqaas iyo rasuulka ilaahi hooyadii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh amina iyo waa reerkoodii reer bani zuhra nin reerkaasa ayuu waraaq u qoro magaciisa cumar ibni cabdillaahi la yidhaaho maxaana waraaqdu ay kulansanaysa ya'muru wuxuu amrayay marka cabdullaahi ibni cutbat ibni mascuud baa amraya wuxuu amrayaana cumar ibni cabdillaahi ya'muru waa amrayayoo cabdullaahi ibni cutba u oo ah cumar ibni cabdillaahi an yadkula inuu u galo calaa subaycata binti alxaarisi alaslamiyati haweeneyda subayca la yidhaha ina xaaris ee reer aslam inuu u galo bal marka xadiidku waa inoo socon doonaaye meeshii waxaa jirta cubaydullaahi bnu cabdillaahi baa wuxuu sheegayaa abihii baa risaalo qoray waraaq buu qoray waraaqda wuxuu u qoray nin cumar ibnu cabdillaahi la ydhaah bal aabihii dee cubaydullaahi waa taan aragno waa fuqahadii madiine toddobada ahayd buu kaba mid yahay aabihiina waa cabdullaahi bnu cutbat ibnu mascuud oo cabdullaahi bnu mascuud ba adee ruma u ah walaalkii cutba ayaa dhalay waxaana la yidhaha waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayuu dhashayba oo cahdigii rasuulka ilaahay buu dhashay kitaabkii waana nin hiqa ah kitaabkeennana dee afar xadiis buu ku leeyahay erkaa inankiisu aqoon iyo cilmi uu kaba joogo erka ayaanu gaadheen waa nin hiqa oo cisba caalim ahaa kitaabkeennan muslimna afar xadiis buu ku leeyahay laakiin ninka uu waraaqda u qoray ee cumar ibni cabdillaahi ibn alarqam azuhri isaguna waa nin taabiciya bukhaari iyo muslim iyo abi dawud iyo nasa-i buu afartaa kitaab buu ku sugan yahay afartoodana xadiiskan imaka aan hayno ayuunbuu ku leeyahay wax kale kuma laho marka bukhaari iyo muslim cumar ibni cabdillaahi xadiidkan subeyca inoo soo socda ayuunbuu ku leeyahay wax kale kuma ahaa oo bal matalan cumar ibni cubaydillaah xaf ibnu xajar maqbuul buu kaba cabira walow dee dadka qaar ay ka har ka sarraysayaan labadna siqiinoo waxbay kaba warinayaan labadan is dhalay dee waana ibnu xibbaan oo kalena siqaadkiisa uu kuba sheegee bal waa nin siqa bal markaa kollay martabada xaafidrige ka yar sarreeye laakiin shaykhayn ama bukhaari iyo muslim abu daud iyo bal waxa weeye nasaa-ina xadiidkan uu ku leeyahy subayca ayaana xadiidkeedii uu yahay lagaba warinayaa subayca waa haweeney saxaabiyad ah waana tan qisadeeda aan arki doono arrintan iyada qabsatayna dee xukum aada u weyn oo ayaaba inoogu sugan oo aayad qur-aana ama laba aayadood oo qur-aana cumuumkoodna inoo kala raajax yeelaya mid ahaanna bal fasiraya midna inoo cadaynaya inay khaas tahay inaanay caanba ahayn waa waaqacadeedan in kollayna in xadiidkeedan iyadoo labada sheekh iyo qorooyinkan kale ah markaa asxaab alusuulba ay wariyaan mala timida waxaan ahayn riwaayada sanadkan asal qisa way kuma sugnaanaysaa iyaduna sabeyca haweeneydani axaadiid kale kuma laha kutubtaas ee bal waxay leedahayba xadiidkan bay ku leedahay cinda aljamaaca xadiidkan imakaan hayno bal taasi waa xadiidka wax kuma tacalluqsan intan arrin kalena way jirtaay oo ah meeshii eeg cubaydullaahi ayaa ibnu shaab u warramaya waxaanu u warramay aabbihii inuu waraaq qoray jawaabtiina waraaq kalay noqotay oo wabatan inoo soo socota marka taasna waxaa inooguma sugan alcamal bilmukaataba waxaan arki jirnoo badnayd in shaksigu shaksigan kale wax ka warinayo carabkiisa uu ka qaado ama uu ku dul aqriyo laakiin mukaatabo iyo dadka ahlucilmiga inay isu qoraan oo ruux xadiidkiisii uu qoro iyo wixii uu warinayay isagoo sanadkiisii sheegaya ama idankiisii lagu qoro dee cid lagu kalsoon yahay oo dee markuu dabdiyo dabadeed uu cid kale u diro ciddii kale lamay kulminba ama markaa afkiisii kamay qaadina waraaqdii baa soo gaadhay marka taasoo kale in wax lagu wariyo waa taa ay kitaabada ama mukaatabada yidhaahaan iyadna waxay kaga mid tahayba awjuhdan taxamulka oo san wax loo kala wariyo ilaa sideed qaybood yabay kaba dhigaane qayb waxaa kaba mida kitaabadan ama mukaatabadan albukhaari kitaabulcilmi tarjama oo dhigtaaba cilmiga munaawalada iyo iyadu israaciya waa munaawaladii iyo wa kitaabu ahlilcilm ahlucilmigu barhkood berhka kale kitaabka ama cilmiga ay uga qorayeen oo bal matalan taas waana duruq wax lagu warin kara weeye walow raggii mutaqadimiinta barhkood iyadoo arrintu kitaabo tahay akhbaranii ay isticmaaleen sida culimadu intooda badani ay raajax yeelaan akhbaranii suuradan inaan la odhanayne san inoo taalo hebel baa iisoo qoraya taa lama odhanayo bal waa dariiq duruqda taxamulka kaba mida kitaabadii tanna way inooguma sugan tahay alcamal bilmukaataba waa sanadka waxyaalaha inoogu sugan haddaba wixii uu qoray baa maxay ahayd ya'muruhu cabdullaahi bni cutba ayaa wuxuu amrayay an yadkula inuu galo oo waa cumar ibnu cabdillaahi uu tago weeyo u galo calaa subaycata binti alxaarisi subayca binti alxaaris uu galo alaslamiyati oo fayasalaha uu weydiiyo can xadiidiha bal xadiidkeedii iyada ku tacalluqsanaa markii ninkeeda dhintay iyadoo uur leh iyo wa cama qaala laha rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu iyada ku yidhi xiina staftatu markii ay ka fatwo dalabtay ay rasuulka ilaahay masaladan kuba timi iyo arrintan weydiisay xagga way dhashay ninkeedii oon muddo saasa sii mootanayn ee bal ciddadeediiyo xaalkeedu wuxuu noqonayo arrinkaa inuu soo weydiiyo qisada ayuu waraaqda uu qoray isagii baa u tegey wuu weydiiyey waa tan jawaabtii fakataba cumar bnu cabdillaahi baa wuxuu soo qoray ilaa cabdillaahi bni cutbata cabdillaahi bni cutba ayuu u soo qoray yukhbiruhu xaal uu u warramayo isaga u warramayo ana subaycata akhbaratu subayca inay u warrantay oo waxay ugu warrantay annaha kaanat xadiidka imika daahirkiisani siuu yahayna cubaydullaahi bni cabdillaahi markaa isagu in dee waxa weeyaan kitaabka ama in kitaabkii aabihii loo soo qoray ayuu aqriyey oo arrintan kaba arkay walow riwaayo bukhaari dhacday isagana kitaabu dalaaqun dhacday daahirkeedu uu keenayey in dee cubaydullaahi ibni cabdillaahi iyo cabdillahi ibni cutbad labaduba ay ka wada wariyeen ninkan cumar ibni cabdillaahi la yidhaah waa riwaayo bal matalan markaas haddii la yidhaaho dee imanka cubaydullaahi bnu cabdillaahi kitaabkii aabihii loo soo qoray uunbuu arkay aabihii madkhal riwaayada kuma yeelanayo ee riwaayada aan sheegaya waxaa dhacday oo imanka halkan inuu kitaabkii arko waa inaan cabdillaahi sanadka kuba sugnayn sanadkii aanu ka mid noqonayn waraaqda kii loo soo qoray haba ahaado ee cubaydullaahi uu waraaqdii arkay uu soo qoray cumar tiina uu ibnu shihaab u sheegay ee lafdiga aan sheegaya bukhaari dhacay baa wuxuu kuba yimi inuu ibnu shihaab warinayo can cubaydillaahi can cabdillaahi oo aabihii kaba warinayo cabdillahi ama can abiihi aabihii uu kaba warinayo ujeedadu aabihii uu sidan kaba warinayo aabihina markaa sanadka ka mid uu yahay sa markaa imaka halkan markaan leenahay axaadiis dhowruu leeyaho kan aan ku darayno dee waa inuu sanadkii ka mid yahay maxay haddaba arrintu ahayd iyo qisadeedu annahaa oo waxay u sheegtay annahaa subayca kaanat inay ahayd taxta sacd ibni khawlata ninka sacd ibnu khawla la yidhaahay hoostiisa ku sugnayd macnaa ninkaasaa qabay wa huwa sacd ibnu khawlana fii bani caamir ibni lu'ayin reerkaa reer bani caamir ibni lu'ayi ayuu dhexdooda kuba sugnaayo macnaa dhexdoodu kuba sugayaysana halkan imaam nawowi qabanayo macnuhu waxa weeyaanu wanasabuhu fii bani caamira waana reer bani caamira oo reerkaasaa nasabkiisu yahay ama cidaaduhu fii bani caamirin waa nin reer bani caamira maaha waa dhex degena waa la joogay uun ee reerkaas baa nasabkiisu ku sugan yahay oo lagu tiriyaa weeye waa reer bani caamir ay huwa minhum wey iyagu kaga miday taas buu imaka imaam nawowi sharaxan uu kuba yidhi xafid bnu xajar baa kollay dee kitaabkiisa isaabiya fatxbaari labadaba arrinta waa kuba sheega ninkana riwaayo bukhaari iyo muslim kuma laha sacd ibnu khawle waa dikri hadalqaad iyo xus buu ku leeyahy isagu wuxuu warinayaa labada saxiix inooguma sugnee ayaa ibnu isxaaq buu kaba soo naqliyaa tani waa qowl inuu reer bani caamir ahaa waxaa kaloo ibnu isxaaq uu kaba soo naqliyaa inuu ninkani xariif iyaga nin iyaga la bahaysa weliba nin iyaga kaba midoo abu rumi ibnu cabdilcuze la odhanayay uu xilfi la galay ay isbahaysanayeen uu la deganaayo oo reerka aanu ka dhalanaya xulafadood uu ahaa barhkoodna mawaalidii bay kaba dhigeen bal waxaabay kaba dhigeen asalkiisu nimankii reer faris ee yeman degay markii ay xabashida kaba saareen asalkiisu inuu taa ahaayee reerka uu deganaa bal adigu aqwaashaasi way jirtaa reerkuu ka mid yahay oo uu kaba dhashayo mee waa xulafadoodii ama mawaalidoodii intuba waa aqwaal meesha jirta sacd ibnu khawle hoostiisay kuba sugnay sacd ibnu khawle dikri halkan waa ku leeyahay waxaa kaluu ku leeyahay xadiidkii dee bukhaari iyo muslim iyaguba ay wariyeen ee sacd ibnu abi waqaas markii uu xajatulwadaace halkaa ku xanuunsaday ee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu yihi mayaa lay reebayaa ma halkanaa laygaga tegayaa dee asxaabtaydii dabadeed ee rasuulka ilaahayna kollay jawaabtiisa waa tii macruufkahayd iyo inuu yihi wixii uu ruuxu laba baxa hataa nafaqadii haweenidii siinaya ajri sadaqayn loogama qorayo laakiin xadiidkaa maxaa kuba sugnaan laakin ilbaa-isu sacdu bnu khawlata riyaad saalixiinna imaam nawowi waa xadiidka dee waa baabka ugu horeeya baabka ikhlaaska ayuu kusoo arooriya dhamee xadiisyadunbaa kaba horeeya xadiidka laakin ilbaa-isu sacdu bnu khawlata yarqi lahu rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam an maata bimaka waa dikri halkaasna hadalqaad oo macnaha ruuxa ba'si ama dhibaataysan waaba sacd ibnu khawla xadiidkii rasuulku intaasuu ku joogsaday amaa yartii lahu rasuulullahi rasuulka ilaahay kalaamkii maaha waa hadal zuhri waa idraaj xadiidkii raacay sababtii uu rasuulka ilaahay laakin albaa-isu sacd ibnu khawlata ayay caddayn u tahay oo macnaa uu yahay yartii lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa u naxaya isaga u dabqanaya waa waxaan uu yihi lakin albaa-isu sacd ibnu khawla an maat sala allahu alay wasalam an maata bimaka liajli anahu maata bimaka makuu ku dhintay oo arrintan ee sacd ibn abi waqaas waatu ka baqanayey oo waanu xanuunsanayey xajatulwadaacna waa la noqonayay markaasu is yidhiba bilood halkan kuma dhimataa isaga waa ka yidhiba waxaa laga yaabaaba inaad ka kacdo xanuunkanoo ilaa ay dad kale kugu intifaacaan oo daasi dhacdoon sagaaba tobankii jannada lagu bishaaray ee ugu dambeeyey laakiin ninkani dadkii hijrooday buu ahaa beder buu xaadiray uu soo noqday oo dhulka ilaahay daraaddii ugaba tegeen iyagana dadka muhaajiriintaa hore inay degaal looba ogolayn maka waxaa la siiyey saddex cisho in markay xajkooda iyo hawlahooda u dhammaadaan saddex cisho ay ku ambabaxaan wax ka badambeeya oo meel ay ilaahay daraaddii uga tegeen oo si waxay hijradoodii ka laamayaan bay noqonaysaa haddaba uu soo noqday oo dee bal adigu taas buu kuba dhintay halkii dee dhulkii uu kaba hijroodo taas baa arrinkan ah yartii la huye laakiin albais waa ninkaas weeye haddaba haweeneydan buu qabay marka maxay tiri wakana waxaanu ahaa miman shahida bedran dadkii dagaalkii beder joogay ayuu ahaa markii dambe makaa kuba dhintee fatuwufiya canhaa waa wafaaday iyadii oo dee ruuxdiisi baa la qabto uu kaba dhintay canhaa can subaycata fii xijat اlwadaaci ama xajatulwadaac badhaho xajkii xajatulwadaac ayuu dhintay oo dee kolley xajatulwadaac ama xajatulwadaacna hore inoogu soo horeysay rasuulkiina wixii loo yihi dadku sii sagootiye rasuulkiina masii macasalaameeyo sanbaba alwadaac loo yihi صaaxiب المصباح المنيrna wuxuu soo نqliyaa halkan in xada la kasrinayo de ma halkanuna waa guud ahaanba marka la sheegayo cibaaradan xijat الwadaac un la oranayo waa masermara masermarana qiyaaskiisu waa xaja in la yidhaahay ahayd laakiin qiyaaskii kumuu iman waxaanu saclab ka soo naqliya carab inaan laga maqlin fatxo ama halkan oo kale xajat الwadaac waata bishan imaka dhamaatayba dulxija ayaa la yidhaha dulxaja inta badan dulxija ayuun baaba la yidhaha marka waa maro ahaan bal taas weyo bal de waxaana iska badin alxajatulwadaac la yidhaaha waa misaax munir si kuba sugnayd waktigaasuu kaba dhintay walxaal hiya xaamilun iyadoo ay uur leedahay falam tanshan may nagaan muddaba may sii joogin an wadacat xamlaha bacda wafaatihi macnaa may nagaan oo lam talbas lam tamkas an wadacat min an wadacat bawey inay dejisay oo xamlaha uurkeedii bacda wafaati intuu dhintay dabadeed muddo aan dheerayn dabadeedba way dhashay kolley ikhtilaafa halkan waa la ibhaamiyey taxdiid inooguma sugna shan iyo toban ceshoay ahayd laba bilood bay ahayd dhowr iyo labaatan bay ahayd waa riwaayaad kala duwan oo si loo jamciya ay adag tahay laakiin muhimku uu yahay uun maqsuudku uu yahay malaa waxa looba ibhaamiyey halkan aanay usoo dhigan eh intii aanay afartii bilood iyo tobankii la gaadhin bal aanay kuba dhoweyn ayay dhashay falama tacalat markay daahir noqotay anaa irtafaacat tacaalatna kuma fasire markay daahir noqotay min nifaasiha nifaaskeediie dhiiggii dhalmada uu ka joogsaday ayay tajamalat isqurxisay lilkhutaabi dadkii doonayey ee iyaga malaa in la yidhaaho reerkii loo dhowro oo ee dumaashii oo la yidhaha dad kale aanay kuba dhicina dee doonta iyo axaasi may jirine taasi waxa weeye ruuxna ikhtiyaarkiisii waa leeyahay waxay iyadii isqurxisay lilkhudaab oo ujeedadu dee hadday wixii ay marsanaysay indhakuur iyo wax kaloo dumar iskuba qurxiyaan haweeneyda u diyaara bal dee guur oo kale ina waatan oo ciddadeedii way dhammaatee taas bay laba timi fadakala calayha waxaa usoo galay abu sanaabir ibni backakin nin abu sanaabir ibnu backak la yidhaaho sanabil de waabayn jamcu sumbulah oo sumbuladii baabu imaka jamceedii kani yahay laakiin waa kunyadiisii barhkood baa magaciisa camri yihi xab baa la yihi bal markaas xanana waa la yihi bale laakiin abu sanabil waana nin inabackak la odhanayo rajulu min bani cabdidaar wahuwa rajulu min bani cabdidaar reerkii reer cabdidaar ee cabdimanaaf kaba mid ahaa ama dee reerihii ama abwaa cabdidaarku waa in cabdimanaafe ayuu ninkani ka mid ahaayo reerkaasuu kaba dhashay faqaala laha wuxuu ku yidhi kolley waana nin damacisna waa kuma jiray iyade malaki mali waxaa ii sugnaadee muxuu iyo araaki aan ku arkaa mutajamilatan xaalatay mid isqurxisay oo dee bal masalan lacallaki waxaaba laga yaabaa tarjiinay inaad rajaynaysaan nikaaxa guur inaad guursato oo adigan isqurxiya taas baaba laga yaabaa inaki adigu wallahi baan ku dhaartee ma anti matid binaakixin ay waa mid guursanaysa xataa tam kolley marka ay imanka ficliya lagu binaynayee nakaxat faya naakixatun waa caadi oo ta'da way geliyaan laakiin markay sidan oo kale tahay oo macnuu yahay sha'nigeedu uu guur yahay ama sha'nigeedu inay guursato ay tahe saas oo kale ficil aanay kaba ratib ahayn ta'da ma geliyaan base halkan inoo taala ma anti binaakixin xataa tamura ilaa ay marto caleyki korkaaga arbacatu ashhurin wa cashran waabatan aada isqurxisay mid weliba uu dhaartay mid guursanaysa ma tihiin ilaahay afar bilood iyo toban habeen ay ku dhaafaan taas oo dee taasaad ku ciddo baxaysa aye dhalmadan aada dhashay un kuma ciddo baxaysin saas buu ninkani yidhi abu sanaabil baa saa yidhi qaalat subaycatu subayca waxay tidhi falamaa qaala lii dalika markuu saa igu yidhi hadalkaa igu yidhi ayaan jamactu ururiye calaya korkayga hiyaabii waa dharkeedii dee way baxaysaaye hagaag bay isu asturtay xiina amsaytu markii aan galabayso dee habeeni bay doonaysay inay baxdo habeenkii waa ka asturan yahay maalintii faataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi fasa'altuhu can dalika arrinkaas baan weydiiyey arrinkaa ayaan weydiiyey iyo xaaladan faaftaanii wuxuu igu fatwooday biannii anugu qad xalaltu inaan xalaal noqday macnaa uun ciddadii ka dhex baxay oo guur ii bannaan yahay xiina wadactu xamlii markii aan uurkaygii iyo xamligaygii aan dhigay ee waxa weeyaan aan dhalay wa amaranii wuxuu i amray bitasawuji guur si aan guursado ibadaalii dee iyaday ku xidhantay guurkuna waajibkuma aha oo hadday iyada la noqoto hadday ii muuqato taasi inaan guursado guurku waa ku furan yahay weeye dee waajibnima ma jirteen qaala ibnu shihaamin ina shihaab waa imaamkii xadiidka sanadkiisa inoogu sugnaa ibnu shihaab baa wuxuu yihi falaa ara anigu ma ictiqaadinayo oo ba'san wax dhiba inuu ku sugan yahay an tatazawaja inay guursato haweenaydu xiina wadacat markay dhashay waxa weeyaan ama bacda dee hadday mudallaqo tahay iyo hadday mutawafa canha zawju ay tahayba wain kaanat fii damiha xataa markaa dhiiggii haba lahaato oo maaha marka la leeyahy way guursan kartaa dee horta ha daahir noqoto san xaaladeedu ay tani waa waaqacadii iyada xaaladeedu ay ahayduun ee kol hadday dhashaba iyadoo dhiiggii iska leh oo dee marka aynay xaalada sidaasa ninku kulama kulmi karo une laakiin meherkii waa qabanayaaye inay markay dhashay ay iska guursato wain kaanat fii damiha dhiiggeedii waa dhiiggii nifaaskaa kuma sugnaato hayra laakini hadday iyadoo dhiiggiila ay guursato hayra laakini an laa yaqrabuha zawjuha iyadoo dee manaa hayrada halkan macnaa laakin weeye antana ti mukafa haddaan ka dhigna anhu shaniye laa yaqrabuha uma dhowaanayo zawjuha ninkeedii xataa tadhur oo dee haweenaydii kale la qabayba marka ay nifaas leeday ninkeedu uma dhowaan jirin imaka tanna meherkii waa qabtay haweenaydana ma ninkana naagtiisii bay noqotay ama zawjadiisii laakiin uma dhowaanayo dee cillada ma aha inaan meher qabanayn waxaanu ugu dhowaanayna waa bicillati nifaas waa inta nifaaska ay ka daahir noqonayso un hayra an laa yaqrabuha zawjuha xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto bal xadiidku kolley waa xadiid aada u muhim ah ama aada u weyn oo dee masaladan weyne nooguma sugan tahay oo xadiidku tu inoo faa'iideynaya waxa weeye haweenaydii haddii lagaba dhinto ay xaamil ama ay uur lahayd marka ay dhasho ayay ciddadeedii dhammaanaysaa hadday ciddadeedii dhammaatayna asadii asiidday iyo ixdaadkiina meeshii waa suulaya xataa waqtigu waqti aada ugu dhow waqtigii ninku dhintay haba noqdo oo imaam nawowi wuxuu soo gaadhayaa haddii dee nafti ay kaba baxdo ninkii markay nafti ka baxay dabadeed weli iyadoon la maydhinba ay dhasho ciddadii way dhammaatay eeg laakiin dee dhalmadii baa ka horreysay ka dambeysay un ine hadday intii aanay naftu ka bixin oo nafka eeg uu yahay ay dhasho oo bacda laxadaat min wilaadatiha uu dhinto ciddadii kalea laazimaysa afartii bilo iyo tobankii iyadoo dee xaa'ila ayay naftu ka baxday weeye tanna waa taas oo kale haddii markii uu dhintay dabadeedba ay dhasho khalaas ciddadeedii way dhammaatay xataa ayaan ciiddiiba lagu rogin isagii ama aan bal taasbe waana dee guurna waa u bannaayeen marka wax kaloo saaranna maba jirto kolley sidaa xadiidku inoo keenayana jamaahiir alculamaa min asalaf waalkhalaf qowlkood weeye afarta madhaboodna bal waa tane riwaaya inoo dambaysa ibnu cabaas riwaaye uu leeyahy ama hadal dee ra'yigii weeye ijtihaadkii iyo cali bnu abi aalib iyobaa laga soo wariyey dee mana fuqahadii dambena suxnuun bay ku daraane haweenaydan iyada lagaba dhintay ee uurka lahayd ciddadeedu inay noqonayso iyo cidda baxeedu kolba labada ta dambe un oo absal ajalayn macnuhu waa maxay taas haddii iyadu ay dhasho iyadoon afartii bilood iyo tobankii u buuxsamin afar bilood iyo tobankii bay tirsanaysaa haddii afartii bilood iyo tobankii ay dhammaadaan iyadoo weli aanay dhalin dhalmida dhalitaankay sugaysaa oo kolba labada ta dambaysa ayay ciddadeedu tahay taas bay kuma tegeen laakiin jumhuur culamaa maxaa xadiidkan ba sababtu maxay tahay laba aayadood oo qur-aana ayaa cumuumkoodu kolley halkan uu dee kaba dhexeeya meel ay ku kulmayaan oo la odhan karo dee midba geesba ay ka jiidanaysaa labada aayadoodi mid waa waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashran dadkaa dhimanaya ee dumar kaba tegaya dumarkoodii waxay fadhiyayaan oonay guursanahayn oy ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban aayadda cumuumkoodii aad haweeneydii haddii ay dee xaa'il tahay ama caloosheedu ay baran tahay iyo hadday xaamil tahayba lafdigani wuu caam yeelaya waa cumuum tii urka lahayd iyo tii kaleba wada caam yeelaya aayadda kale iyadna jirta suurat lbaqara weeye taasi waa suurat dalaaq kolley in markaasaa kol kol buu suurat lbaqara ibnu mascuud oo kale suurat nisa waa markuu masaladan kaba hadlaya kaba cabiri jiray labadaba deetu suuratu dalaaqna suuratu nisa kaba cabiri jiro o odhan jiray suuratu nisaa alqusra waxay soo degtay suuratu nisa alkubra dabadeed waa bal matalan haddaba in aayadda kalena wulaatu laxmaari ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwii iyagu axmaasha u saaxiibka ahaa ajashoodu waa cidda buuxoodu waa inay uurkii dhigaan tanna maxay tahay waa cumuum bay leedahayoo tii la furay iyo tii laga dhintay ee uurka lahayd inay wulaatulaxmaali way caam yeelaysaa labadii cumuum waa suurooyin way kala leeyihin haddii haweeneydii la furay oo uur leedahay aayaddii dalaaq baa xukumkeedii laga qaadan haddii haweeneydii lagaba dhinto oonay uur lahayn aayaddii baqara ayaa xukumkeedii laga qaadan suuradday ku kulmayaan ee labadoodii ay ku kulmayaan ee isku caaridayaan ama isku tacaarudayaan waa haweeneydii xaamilka ahayd ee laga dhintay taas weeye aayaddii dalaaq maxay keenaysaa inay ciddadeedu wadculxamli noqoto aayaddii baqra maxay keenaysaa ciddadeedu afar bilood iyo toban inay noqoto markaa qolooyinkan sida cali iyo ibnu cabaas iyo waxay eegeen labadii cumuumba si loo camal siiyo labadoodiiba loogu wada camal falo waa jamcin ay jamciyeen oo yidhaaheen mee kolba tadurugsan ayay ku ciddo tirsanaysaayo dee bal matalan haddii afartii bilood iyo tobankii dhammaadaan iyadoo weli xamligii leh ayaddii de ayay camal siiyeen oo waa iyada waa jamcin labadoodii cumuum aysanaysa u geeyeen in haddii bal afartii bilood iyo tobankii oon la gaadhin xamligi yimaadana waa tii baqare iyagoo midicsaday bay yidhaha may afarta bilood iyo tobankay sugaysaa in markay adilla istacaarudana in la jamciyaa ka horeysa tarjiix iyo wax kale ee laakiin maxaa jira xadiidkan subayca waa waxaana jira de mid baa jirta kolley dariiqaa laba cumuum hadday iscaaridaan waxaa loo baahdaa labadoodii uun hawa ahaan kanaa raajixiyo kanaa raajixa lama odhan karo lama odhan karo oo lama saasun laguma kala raajix yari karee wax murajaxo ka baxsan iyagii baa loo baahdaa kol hadday meel ay ku kulmayaan laba caamnaayiin wax murajaxoo kale oo mid ahaan cumuumkiisa inoo raajix yeesha marka maxay noqotay naskan baa leeyahay xadiidkani nas buu masaladii kuba yahay isagaa murajaxo muxuu raajax yeelay cumuumkii aayadda dalaaq ayaa sideedii ah oo labadiiba shamlinaya markii cumuumkaa uu raajax yeelay yaa maxay noqotay in aayaddii dalaaq cumuumkeedii kol haddii aan iyada horreysiino aayaddii suuratulbaqara la khaas yeelaya oo waxaa lagu khaas yeelayaa dumarkii aan laga dhintayeen uurka lahayn taas bay khaas ku noqonaysaa adugu waa anwaacdoodii oo dhan ama mid yar ha noqoto mid weyn mid madkuulo ha noqoto madkuul biha lala aqalgalay mid aan kali waa iyagii ha kala qaadin taasaa lagu khaas yeelaya markaa bal arrintu muxuu noqday waladiina yutawafawna minkum xadiidkani taksiis buu u yahay cumuumkiisii waulaatu laxmaali ajaluhuna bayaan buu uba yahay in aayaddan cumuumkeedu labadii qolaba ay shamlinayso xadiidkani markaas sanbuu deeta ku noqday nas inoo caddeeyo cumuumkan inoo raajax yeelay saasaani jamaahiir alculamaa iyo afartii madhabood iyoba qowlkoodu uu noqday ama aimadan iyagu jaanibkay eegeen waa taas baan leeyay tacaarudkii iyo jamcintiid weeye bal waanay inoo dambeeyeen wixii intaa dhaafsan oo dood baa inoo soo socota cabdlahi cabdillahi bnu cabaas iyo abu salamata bnu cabdiraxmaan dhex martay iyo abu hurayre iyo meel ay joogeen ayaa inoo soo socotee bal arrinku kaa weeyaan arrintan kale uu sheegay zuhrina dee waa sida jirta oo walow la odhan karo dee markan iyada uu rasuulka ilaahay ku yidhi markay daahir noqotay ahayd taasi waa xaaladii iyo waaqacadii su-aasha soo waafaqday un ee rasuulka ilaahay qowlkiisu muxuu ahaa waxaad adigu daahir noqotay ama dee waxa weeyaan xalaal biannaki biannii qad xalaltu xiina wadactu xamli taas wadcu xamli un si aayadda qur-aankana ay tahay an yadacna xamlahuna iyadoo dhiiggiile way guursan kartaa taas dee hadday iyadu diyaar u tahay cidna ay hesho way guursan kartaa bal xadiidku waabayn waa taas masaladaas iyo labada aayadoodna waa inoo kala fasiray inoo kala caddeeyey ta cumuumkeedu uu yahay dee cumuumka maanta halkan la raajax yeelaya ti kale lagu khaas yeelayo midna waa khaas yeelay midna waa inoo fasiro o inoo caddeeyey xadiidka bal taas baa kuba sugan oo muraasa inooga sugan bal wixii intaa dhaafsan muddo kolley waa xadiidku waa inoo dhan yahy lakiin arrin buu halkan sheekhu sheegaya raximah llahu tacaala iyadna muhim ah oo ah in markan ay xamligan wadcigiisa haweeneydu ku ciddo baxayso xamligii macnaa wixii lagu yidhaaho ee dadkii macrifada u lahaa ay yidhaahaan waxani asal ibnu aadam weeye oo dhanba way ku ciddo baxaysaa macnaa waxa weeye mahawn ilmo dhan inay dhasho dhiciskii way ku ciddo baxaysaa bal hadduu mudqo yahay oo dumarkii qawaabisha ama dadkii macrifada u lahaa ay leeyihiin suuro ibnu aadam baa jirto waxaani ibnu aadam asalkii weeye taas ba ay tahay suuro khalqi aadami baa ku jirta xataa suuradaasi khafiyaha noqoto ama dhakhtarada iyo dee qawaabisha iyo waxyaalahaasi un suuro ayaw garanayaan haba noqotee kol haddii adigu taas ay tahay bara-adii raximkana waa lagu ogaanaya waanay ku ciddo baxaysaa laakiin dee nudfo un iyo dhiig aan la odhan asalkiisu waxan buu ahaa taas iyada xukumkan ma yeelanayso ee waxaan leenahay un wadculxamli maha macnuu ilmo dhan inay dhasho un xataa mudqadii dee bal matalan taas la odhanaya lahaa waa suura jirta xataa khafiyaaba ha ahaatee way ku ciddo baxaysaa iyada waa tan xagga afarta bilood iyo tobanku waa wax inoo dambeeya haddii a la yidhaha kalaamkeedu oo dee baab kaleba uu inoo dambeeya insha allahu tacaala xdثna محمد بن المثنى العنزي قال xdثna عبدالوهاب عبدالوهاب بن عبدالمجيد قال سمعت يحيى بن سعيد وأنا الأنصاري قال أخبرني سليمان بن يسار isaguna waa ninkii taaبicigaah فqهadii mdينة todobada ahaydba kaba mid ahaa أن أbا سلمة بن عبدالرحمن أbا سلمة بن عبدالرحمن iyo وبن عabاس اجتمca way kulmeen عnda أbي هريرةa أbي هريرة agtiisa ayay kuba kulmeen أbو هريرة ayaaba mجlis uu joogay labadoodna ku kulmeen walxal huma labadoodu yadkuraani ay hadal hayaan oy sheegayaan ay ka wada hadlayaan almar'ata haweeney tunfasu dhalaysa bacda wafaati zawjihaa ninkeeda geeridiisii dabadeed bilayaalin habeenown iyadoo ninkeedii habeenown sii mootanaa dhalaysa kollay lafdiga tunfasu dee waxaan filayaa sidaasna inay idin xarakaysantahay wixii aan dee khada'a dhicin oo macnaa ficilkii in majhuul loo bineeyo haddana laqbadayda eeg tunfasu iyaduu ficilkii majhuul u binaysan yahay macluum ahaan baan ku laqbeeyo maxaan idhi almar'ata tunfasu dhalaysa talid weeye oo waxaana weeye taasi kolley xaj baynu kusoo marraan filaya axaadiisii caasha markii ay dee xaydku kaba yimi iyagoo mako soo gelaye oo alfaada qaarkood maxaa kuu sugnaaday lacallakii nafisti lafti saasaan soo maraye bal markay eeg in ficilkan waxaa loo isticmaalaa dhalmada iyo xaydka labadaba waa loo isticmaalaa laakiin markay dhalmada tahay waxa weeye suuradan buu ku yimaadaa maadigiis iyo mudaariciisu majhuul uu binaysan yahay laakiin xaggii macnaha musama ama macluumkaba ah oo waxaa la odhanayaa nufisat ilmar'atu waxaa ka dambeeyaana naayib faacil mahay waa faacil tunfasu macnaha haweeneydii way dhashay waatan nufasaana ay yahay ti iyadu nifaaska lahayd jamcigana nufasa nifaas baa lagu sii jamciya oo marka maxaa la odhanaya nufisat ilmar'atu tunfasu manaa haweeneed almar'ana naayib faacil mahay waa faacil waayo lafdigaa majhuul u binaysan laakiin macnaha xaggiisa waa musame taasba weeye waxaa kaloo iyada soo naqliyeen tan markay dhalmada uun tahay in ficilka sidiisii lagu daayo oo la yidhaha nafisat ilmar'atu laakiin sida faricat iyo fahimat iyo wasakeed nafisat ilmar'atu tanfasu matala fahiya naafisun ay noqoto waladkiina manfus buu noqon ilmihii dhashay oo taasna ay noqoto iyadoo musamo u binaysan nafisat la yidhaha way dhashay xagga xaydka markay noqoto walow barhkood labadan luqaba soo naqliyeen laakiin iyada inta badan kutubta taasi macruuf kuma aha ee markay xayd lafdigan ama ficilkan loo isticmaalayo isaga ficilkaa musamaha loo isticmaalayo ama macluumka u binaysanoo nafisat ilmar'atu ayuun baaba la odhan iyada markay macnaa xaadat nafisatna weeye tanfas macnaa xaadat waana xadiidka xajtii aan kuba soo marray way xayday marka waxaan leeyahay markay nafisat la odhanaya labadiiba way ka wada dhaxaynaysaa siyaaqaad ka garan wixii ahaa laakiin haddii nufisat la yidhaha ama tunfasusan inoo taalla waa dhalmadii bay noqonaysaa qaaliban xaydka taa looma isticmaalo intaa wey haddaba haweeney dhalaysa oo dhashay ayay ka wada hadlayeen bacda wafaati zawja macnaa xukunkeedu muxuu noqon goormay ciddo baxaysaa bacda wafaatiha zawja bilayaalin faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa wuxuu ihi ciddatuha aakhiru lajrin waa sida cali bn abi aalibna laga soo naqliyey wejka qowlkanna waan sheegnay in labadii cumuum oo la wada camal siiya ay tahay tarjiixana ay ka horeysa jamcintu haddii ayna naskan helina dee kolley qowl wajiiha oo xoogla buu noqon lahaa haddaan naskan xadiidkan subeece aan la helin dee taasi waxay ahaan layd in ciddadii yaqiin lagaga baxo yaqiintiina kolba tadambaysay noqon laydba ciddatuha aakhiru lajarayni labada ajal kolba tii dambaysay ciddadeedtay akhirajrayn waxaa looga jeeda waa taa sooma macnaa waxa weeye haddii afartii bilood iyo tobankii dhammaadaan weli iyadoo uur leh ciddadii weli way ku jirtaa oo ciddadii kama baxayso xamli bay ku ciddo tirsan hadday dhasho iyadoon afartii bilood iyo tobankii gaadhin khalaas ciddadii weli way ku jirtaa afartii bilood iyo tobankii bay dhamaysanaysaa taas weeye kolley ibnu cabaasan barhkood baa yidhah kasoo laabmay qowlkan waxaanay ku xoogeeyaan taas nimankii xertiisa asxaabtiisii had iyo goor masaa-ishii uu lahaa ku waafaqay ee inoo soo naqliyey qowlkooda qowlka jamaacadu la mid yahay macnaha laguma hayo iyagoo tan kuba fatwoodo waartaasna ay leeyihin malaa dee ibnu cabaas qowlka waa ka laabmay wa qaala abu salamata waa nin taabiciyeeg ee ninkii mafduulka ahaana ama laga cilmiga badnaana ruuxii caalimka hadduu dee masaladii waa kula doodi karaayo dee waana taas wax weydiin karaa kulana doodi karaa waayo waa tan abu salama waa nin taabiciya ibnu cabaasna waa xabri cilmi ahaanna kulama sinna dabaq ahaanna kulama sinna walow dee jaanilka malaa yar badsan jirayoo ibnu cabaas hadiyo goor uu la murmi jirayoo taas ibnu cabaasna ay keentay taasi cilmi badan oo cilmigiisiya isaga inaan u furfuran jirin umuu furfurnayn oo dee markaasoo taasuu berihii dambe odhan jirayba low rafaqtu bibni cabaasin lastakrajtu minhu cilman kasiiran haddaan ibnu cabaas cagta u dhigo u dhibriyo dee doodii badnayd kaba daayo cilmi badan baan xaggiisii ka heli lahaa cilmi badan oo isagii cubaydullahi baa reer cubaydullahina si ludfi leh dee waaba u adeegi jiray oo buu ugu iman jiray oo markaasuu dee waxa weeye aduu wax kastaba dee ugama jawaabi jiray ama dee waxaanu taas isaguna xaaladu taas bay ahayd oo dee waa markay nisaacu kolkol taas waa keenaaye halkan waa masaladii daliilkana waa hayay isagaana qowlkiisu kaba raajaxsanaa marka ruuxii mafduulka ahaa oo kii faadilkaa laba niqaasha taas waa inoogu sugan yahay baasna kuma sugnaa in qad xallata fajacalaa waxay gudagaleen yatanaazacani dalika arrinkaa inay kala jiidanayaan ama kuba doodayaan qaala sulaymaan baa wuxuu yihi abu hurayrana waa fadhiya faqaala abu hurayrata abu hurayra yihi ana maca bni akhi anigu waxaan la jira oon waafaqsanay weeye walaalkay inankiisa yacni wuxuu ujeedaa abaa salamata de wayna cabdiraxmaan ibnu cawf ninkaasaan la jira anigu qowlkaygu isagaan waafaqsan oo way xalaal noqonaysaa baan leeyahay taas buu abu hurayrana xaggan u cayiday fa bacasuu meeshii baa la wada fadhiyaayo waxay direen kurayban kurayb bay direen mawla bna cabaasin ina cabaas mawliisa kuraybna horeynu axaadiidiisa hore usoo aragnay iyo riwaayaadkii ilaa umi salamata umu salamay u direen yasaluhaa isagoo kurayb xaal u weydiinayo waa umu salama can dalik masaladii dee dumarkii rasuulkuna kolley waxyaalahan cilmi badan bay ulahaayeen meelaha caynkaasna waa tii aynu horeba kitaabka usoo aragno inay iyaga loo laabmi jiro iyo wax kala bixin jireen haddaba umu salamay cid u direen iyagoo arrinkaa weydiinaya fa jaaahum kurayb baa soo noqdo u yimi fa akhbarahum wuxuu ugu warramay أن أم سلمة قالت inay tidhi إن صبيعة الأسلمية haweeneydaa suبيece reer أسلم نفisat way dhashay baعda وفاaةi زawجiha markii horena ficilkii مdaarc ba imika waa maadigune baعda وفاaةi زawجiha bilayaali bal habeenadaasna waa ta aan lenay tirooyin kala duwan baan haynaa suu xaafid yidhaahana jamcinta la jamciyaa way adag tahay ee laakiin muhimku saasaa la arkaa in looga ibhaamiyey oo loo cadayn meelahan muhimka waxa weeyaan un iyadoon muddadii dhoweyn afartii bilood iyo tobanka ayay dhashay wainahaa subayca dakarad dalika arrinkaa way u sheegtay lirasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay fa amaraha wuxuu amray an tatazawaja inay guursato oo macnaa way u jawaabtay laakiin jawaabtii may odhan dee laa iyo nacam daliilkii xukumkay sheegtay xukunka daliilkiisana ay sheegtayna dee jawaabtii waa saas oo way guursanaysaa iyo ma guursanaysadii ay weydiinayeen ama way xalaal noqonaysaa ama ay xalaal noqon jawaabtii iyo weliba daliilkeedii ayaa kuba sugan taasay tidhi faamaraha an tatazawaja waxadahnaahu moxamed ibnu rumxin qaala akhbarana laysuxa waxadahnaahu bakr bn abi shaybata wcamrun inaaqidu qaala waa labadan dambe maxay yidhaaheen xadahanaa yaziid bnu haaruuna yaziid ibnu haaruun baa noo warramay kilaahumaa kilaahumaana wuxuu wadaa lays ibnu sacad iyo yaziid ibnu haaruun labadoodaas labadaa imaam waa laba imaame can yaxya ibni saciidin yaxya ibnu saciid baa xadiidka kaba wariyay yaxya ibnu saciidna waa kii sanadka horeba inoogaba sugnaayo waa yaxya ibnu saciid ibnu qays alansaari bihada lisnaadi isnaadkaasna waa isnaadkiisii oo sulaymaan ibnu yasaar iyo dee qisadan abu salama iyo cabdullahi ibnu cabaas iyo dhex martay iyo abu hurayre iyo غayr ana layta lakin lays qaala fii xadiidihi xadiidkiisa wuxuu ku yihi faarsaluu ilaa umi salamata umu salamay cid u direen walam yusami kurayba lakiin ninkii la diray muu magacaabinoo kurayb muu sheegino kurayb bay direen mu odhan cid bay u direen masaladii soo weydiisa taas buu yihi dee kolley ciday direenna waa taa qolada kale inoo caddaysay riwaayad waa kurayb oo isagu yaziidna riwaayadiisan dambe way kuba sugnayd qoladii horena riwaayadii hore ee cabdulwahaab uu yaxya ibnu saciid kaba wariyena waa taa inoogu sugnaydoo kurayb baa la diray bal kolley waxaan filayaa xukumku waaba inoo cad yahay ee haweeneydna inay su-aasheedii xataa wax lagaba xishoodahabaa noqota inay keliga laba baashirayso ciddii ay fatwadii taas iyada waaba inooguba sugan tahay kolley fawaaidii uu lahaana dee wixii ugu weynaa waa tan sheegnay xadiidka baabu wujubi اlixdaadi fi ciddati اlwafaati wa taxriimihi fi gayri dalika ila halaaثata ayaami adakani baabu wujubi lixdaadi waa ixdaadkii quruxdii lagaba tegay ama isqurxintii oo lagaba tago asaydii la qaadayay fi ciddati اlwafaati geerida ciddadeeda taas waajibnimaday waajib tahay ixdaad waa dumarku ina wixii laysku qurxinaya ay kaba tagaan waa mid oo ixdaadku waa tarku ziina weeyo asalka hore ixdaadna de waa bimacna almanci waa mancin wax la manciyo dee ziinadii baa laga manciyaya iyadii ciddii kale dee intaas hunguri kaga jiray inay guursadaan haweeneydadna dee khudbadeediiyo wixii baaba loo diidayaa bal taasba weeye oo ixdaadku waa macnaa tarku ziina wa taxriimi wa taxriimi ixdaadi ag waa waajibnimada ixdaadku uu waajib yahay haweeneydiibuu ku waajibaya ciddo wafaad marka ay tahy waa tii laga dhintay bal waa dee kolley haddii xaamil ay toy dhasho intaa ay xamliga siduun baa iyada ixdaadkeedu noqona wa taxriimihi xaaraamnimadkiisa ixdaadku uu xaaraam yahay ziinadii iyo quruxdii lagaba tago fii gayri dalika fii gayri ciddati lwafaat haweeneydii haddii la furo ee ixdaad meeshii ma jiro waa mid haddii haweeneydii dee waxa weeyaan zawjiye arrintu aanay ahayn geeri ay timaado oo ruuxu qariibkeedii uu dhinto oo kale aan zawjkeedii ahayn iyadna in yaroo kooban baa loo fasaxaya waa ka yidhi ilaa alaaata ayaami saddex cisho un mooye saddex cisho intaa geeridan iyo murugadan iyo waxay badan tahay haddii bal wixii udgoonaa iyo quruxdii iyo haweeneydu ay kaba tagto ruux aan zawjkeedii ahayn taas intaas saddex cisho waa loo saamaxaya loo ogol yahay wixii ka badanse dee wax banaan ma noqonayso bal umuurahaasu u baab yahay intuna insha allahu tacaala waxay inooguba iman doonaan haddii a la yidhaaho dee baabkay inooguba iman doonaan lakiin arrin uu luqada ahla luqa kaba soo noqonayo dee luqadino kolley shareecadii baaba luqadii kuba timi carbeed oo inuu ruuxu ilmaan fiican uba yeesho waxyaalana kala saara waaba muhim saa imaka dee nufisat iyo nufisat waxa udhexeeyey baan kaama sheegayna wuxuu leeyahy alixdaad walxidaad macnaa alixdaad waa ficil rubaaci iyo masarkii iyo xidaad in labadooda la yidhaah labadooduba min alxadd ama lafdiga alxaddu baa laga soo dhambashay laga soo jeexdo bimacna almanciyo waxa weeyaanuun ziinadii iyo diibkii oo lagaba tago marka wuxuu leeyahy axaddat ilmaratu tuxiddu ixdaadan iyo xaddat taxuddu ama xaddat taxiddu waa intan waxyaalaha uu dhigtay waa inahan baa wada banaan in rubaaci la aqriyo oo la yidhaha xaddat ilmar'atu ixdaadan waa tuxiddu ixdaadan iyo in la yidhaha xaddat haddaba xaddat haddii la yidhaha waa ficil mudaacaf oo laazima qiyaaska wuxuu keenaya kasre inuu ku yimaado taxidu laba yidhaha laakiin weji labaad baa jiro samaac ahoo taxuddu labadaba waa u yimaadaa macnuhuna waa haweeneydii ixdaadkii xagga sharcigii quruxdii iyo ziinadii lagaba tago dee taasna tafaasiilsheedu halkan inooguma imanayso wuxunbaa inooguma imane kutubta fiqiga iyo taas bay culimadu kuba basiyaan waxyaalahan laga tegaya wuxuu yahay iyo qaybihii intaasba weeye ee haddaba waa tan axaadiii وxdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حمaيد بن نافع عن زaينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاadيث ثلاثة سندku waa dad aynu hore usoo wada aragnay cabداللahi بن أبي بكر بن محaمد بن عمر بن حزمi dee isaga iyo abiha abubكر ba hore inuu soo maro labadooduba صقاaر تaaبعيin ah حmaيد بن نافعna waa taaبعي isaguna in oo intii ridaac baaban kuba soo maray axaadiis buu leeyahay haddaba xumayd ibnu naafic xumaydu safira ayaa wuxuu xadiidka ka warinaya can zaynaba binti abi salamata waa rabiibadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh umu salama dhashay ina abi salama weeye zaynab maxay anahaa zaynab akhbaratu xumayd bay u waranta oo waxay ugu warantay hadihi alaxaadiisa halaaثata axaadiiثan saddexday noo soo socotaa waa ges marka laga eego xadiid keliya baan odhan karnaaye lakiin markay dee saxaabi saddex saxaabi ay kala warinayaan ama saddex dumar oo saxaabiyaadkiia oo bal ummahaat lmu'miniin ay kala warinayaan mid kastaba macnu waa mid keliya e laakiin midba gaar baaba laga dhigaya saas bay imaka kitaabkeena niya bukhaari oo kale iyo arqaam mutaad mutataaliya ay u siiyeen xadiidkii waa kan yihi saddexdan xadiid xadiidku dee weliba labada hore waa isla mid un waa isla mid une lakiin laba dumaroo dumarkii rasuulka ilaahay ayaa kala warinaya intaasay ku kala duwan yihiin waxa kale waa isku mid ee waa la kala tiriyey oo markaasoo dee laba raqam baa la kala siiyey ka saddexaadna waan arki doonaa waa saddex xadiioo isdaba socdo saddexna waa kuwan maxaa jiri qaali qaala wuxuu yihi qaalat zaynab zaynab baa tidhi dakaltu waxaan usoo galay calaa umi xabiibata umi xabiiba zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweeneydiisii ahayd waa ramla bintu abi sufyaan xiina waqtigii twufiya uu wafaaday abuha aabaheed uu dhintay abu sufyaan abu sufyaan markuu dhintay saddexiyo soddonkii hijrada ama labiyo soddonkii hijrada waa khilaafadii cuhmaan ayuu dhintay baa la yidhaahaa madiinana waa ku dhintay riwaaye bukhaari baa dhacdo janaa-isa markii dee shaam uu kuba dhintay waa riwaaye ibnu cuyeyna riwaayaadka kale kuma sugnaa dee ahla siyarna mala guud ahaan way isla meel dhigeenba inuu madiine kuba dhintay marka riwaayada waxaabay kuba tirinayaan bukhaari meel haba dhacdee xagga shaamnimo warkaasi kaba yimi inuu dee yar wahab yahay haddaan walaalkeed lagu xambaarinoo isaguna shaam kuba dhintay yaziid fadacat umu xabiibata markii uu war dhintay aabaheed ayaa waxay dalabtay umu xabiibata umu xabiiba biiibin wax udgoonoo fiihi sufratun awlaan uu kuba sugan yahi waa dee khaluuq waaba kan khaluuqun aw hayru sufradii baan kaba bedelaynaa khaluuq waa nooc dibka kaba mid aynu hore usoo marray xajiyo adigu wax la iskuba daray ah wax la isku darayo midab cawlana lahaa haddaba khaluuq ama hayrkii oo laakiin waa diibun adigu kollay dee dumarkuba isticmaali jireen midabkiisu cawlaan ama sufro ay lahayd khaluuq buu ahaayo nooc akhlaaq diib ah ama hayrkiiba ayaa tidhi keena waa loo keenayo fadahanat waxay uga dhaashiday minhu ay min adiibi jaariyatan jaariya ay lahayd oo meesha joogtay horta u marisay uma masat waxay ku asiibtay ku masaxday marisay bicaaridayha labadeedii dhaban abeedna markaasuu dhintay adigu dee laba cisho saddex cisho haba mootanaado labadeedii caarid waa dhabanadii ayay saas deebkii u marsatay uma qaalat waxay tidhi wallahi baan ku dhaartee maali iima sugnaanin bidiibi diibkan min xaajatin mintu waa zaa'ida un ay xaajatin wax dadan ka leeyahay dee waaba geeriyeysnay aabbahay baa dhintay naxdintiisii iyo xusnigiisii baan kuba jira markaa in nadiib aan marsado iyo waxudgoon wax xaajo oon ka leeyahay maba jirte laakiin maxay u marsanaysaa si aanay nahyigii ugu dhicin nahyigan ugu dhicin oo maxay tidhi hayra laakina anii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay yaquulu xaalu ku qowlaya cala lmimbar isagoo mimber ku taagan laa yaxilu xalaal uma aha limra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa biاllaahi ilaahi iyo walyowmi اlaakhiri maalinta qiyaamo waa ruuxii mu'minad ahay dee ilaahay ka cabsanayay diinteeda dhowranaysay ee sharciga u hoggaansamaysay tuxidu inay isu basaasiso ama quruxdeedii ay ugaba tagto calaa mayitin ruux dhintay fowqa halaaثin saddex cisho wax ka badan waayo saddex cisho murugadiibaa cusubo waa wax loo ogol yahay ilaa calaa zawjin dee zawjun mooye oo iyadu arrin kale ay tahay raximkeedii bal inay caloosheedii badhantaa lagu hubsanayaa xarimkii zawjiyaa jirta waxyaalo kalea taa jira zawjun mooye oo arbacata ashhurin wacashran fatuxidu isaga waxay isu basaasin ziinadeediiyo quruxdeedii ay ugaba tegi asadii ay u qaadi arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban taas bay tidhi bal taasi waa xadiidkii hore xadiid kalena waa lamida aan gaadho qaalat zaynab zaynab baa waxay tidhi uma dakaltu waan u soo galay calaa zaynaba binti jaxshin zaynab bintu jaxshi baan usoo galay xiina twufiya markii uu dhintay akhuuha walaalkeed halkan maxay isticmaashay waa xadiidkii waa raqab labaad buu leeyahay laakiin hadday umu xabiibo markii hore ahayd imaka waa zaynab bintu jaxshin waxaanay ka cabirtay uma dakaltu umadna waxay keentaa tartiib iyo taraakhi bay keentaa waxaana daahirka cibaaradu ay tahay dee abu sufyaan intuu dhintay dabadeed inay zaynab usoo gashay zaynabna abu sufyaan toban sanadood bay ka horreysay ugu yaraan khilaafadii iyadaa dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu hor dhimatay oo rasuulkaaba dee yidhi baa odhan jiray oo iyaga kuma odhan jiray waata idinku soo deg deg badan ee aniga iisoo haleelaysa waa adwalu kuna iyo dantay idinku gacan dheer taasoo deetay waktigii rasuulka ilaahay wafaaday ayay markay mid kale de ay ismeel isugu yimaadaan ayay gidaarka bal gacmahooda ku dhereerin jireen say u arkaan tooda u gacan dheer rasuulka ilaahayna taa uma ujeedno way gaabnaydba iyaduy sadaqo badan bay lahayd ixsaan badan bay lahayd oo dee markii ay dhimatay zaynab khilaafadii cumar aakhiradeedii dhama qaybaheedii dambe ayay garteen wixii rasuulka ilaahay u jeeday inuu ahaa xagga sadaqada iyo jaanibka ixsaanka markaa abu sufyaan way kaba horreysay markaa maxaan odhanaynaa sunnada halkani tartiibtii iyadu masalan marka la eego xagga zamanka ma aha ee waa tartiib xaggan dikriga oo sheegidii ay sheegaysay imaka akhbaartan ay iyo khabarkan ay sheegaysay ayuunbay tartiibteedii tahay xagga marka la eego wuquuca iyo zamanka markaa maaha waayo waaqacadan baa aada ugu horreysay waaqacadaa hore taasi iyadu waa mid horta uma dakaltu calaa zaynab binti jaxshin waxay tihi xiina twufiya akhuuha markii walaalkeed dhintay walaalkeedu halkan saasuu kuba yimi kutubta isagoon la ibhaamiyey iyadoon la caddayn xaafid muxajarna kollay dee taxqiiq iyo si ay caadadiisu ahayd tatabuc buu kuba leeyahay wuxuu dhaha walaalaheed saddex bay ahayd de waa intaan garanayno kuwii ay aabbaheed dhalayd weeye haddaanay walaal xag hooyo meesha aanu jirin ama walaal xag radac aabbaheed saddex waa cabdullaahi ibnu jaxshin iyo cubaydullaahi ibnu jaxshin iyo nin cabdi ibnu jaxshin la odhanayo indhala-aayoo shaacirna ahayo maka keligii iska socon jiray iyadnoo cidno kaxaynoo abu axmed la odhan jiray bal taasba weeyaan haddaba in horta cabdullahi ibnu jaxshin maaho cabdullahi ibnu jaxshin uxud baa lagu dilay oo dadkii uxud lagu dilay ayuu ahaa cabdullahi ibnu jaxshin isaga maaha abu axmedna maaha bay yidhaahaan cabdi baa la odhanaya kunyadiisa abu axmed ahayd cabdi oon idaafa lahayn isa dee magacaan la baxn oo kale ee isagana dee zaynab sanad buu ka dambeeyey uu ka geeri dambeeyey markaa zaynab isagiina maaha cubaydullaahi baa soo baxay ayaa hadhay cubaydullahi ibnu jaxshinna waa umu xabiibadan hore ayna abi sufyaan ninkeedii weeye la hijrooday iyo xabasho wada tegeen markuu halkaa tegay bay dee isaga khaatimo xuma kuwa dhacday oo nasaari buu ama wuu gaaloobayo dibbuu dee nasaaro ama diintii nasaarada uba galay bal matalan markaa kaasba weeye markaa waa suurtagal inuu isaga yahay dee waa qariibkeedii waa walaalkeed aabaheed dhalay marka haddii dee isagu gaalnimadan uu ku dhintay ama ha ka murugato ama si kalaba dayne waa ehelkeedii ruuxii xusni ama muruga uguma yimaado walaal dee qariibkiisan yaani iskuma diin ahane dhintay wax maanico ku sugani ma jirto bal waa dee waa suurtagal taas oo kale ah laakiin arrin baa jirta barhkood baa waxay yidhaahaan sooba naqliyaan cubaydullah jaxshay tanasurkiisii dabadeedba inuu dhintay iyadoo umu xabiiba ay weli joogto xabasho ay joogto kollay zaynab iyana hooyadeed xabasho way joogeen laakiin waktigaa aad bay u yaraydo wati haddii dee waktigaas uu dhintay isaga u ahayd oo uu dhintay ay waktigaa horena tahay uu hore u dhintay zaynab markaa wakti ay garaad leedahay wax dabdisaba mayhayno zaynab aad bay u yaray markii rasuulka ilaahay waa iyadaa ugu dambeysay nima abusalamo uguba yaray bal markaa naas bay kuba duweysay markii rasuulka ilaahay guursaday ay cidda baxday waxaa suurtagalba inay xamligaa debe ku cidda baxday ee rasuulka ilaahay guursaday naaskii shaqaysa waa ti markii dambe malaa salmaan oo gees ay markaa waxaan ujeeda camaar oo gees malaha waxbay ku walaal ahaayeen radaaciyo wax ayaa qaaday bo zaynab qaaday siuu rasuulka ilaahay uga dheereeyo dee kole haddii uu hooyadeed guursaday o yihi halkaasaan ku haynayaaba marka waa zaynaba markaa wa yaraydo arrin ay dabdisamayhayn oo dee taasna waa ishkaal kaloo meeshii imanaya haddii la yidhaha walaal xagga hooye iyo waxyaalana dee waaba suurtagale almuhim waxa weeye horta dee cabdullahi ibnu jaxshina maaha cabdi ibnu jaxshina maha cabdi waa kaba dambeeyey cubaydullahi haddii aan idhaahno la yidhaha waa wakti dambe waktiga ay zaynab wax dabdin karaysayna wax maanici kuma sugnaa hadda waxaabay noqon kartaa san uu kuba dhintay xaaladiisu ay kuba dambeysay khaatimo xumadaasa dee murugadu inay ugaba timaado oo walaalkeed eh oo inay taasba arrintu ay ahayd bal waa intay yeeree jirta kole xaafid muxajarna waa talkhiiskiisii wax kaba mid ah hadalkaygaasi xiina tuufiya akhuha fadacat biiibin waxay dalabtay diib wuxudgoon in loo keeno famasat minhu waxbay ka marsatay uma qaalat waxay tidhi wallahi ma lii biibi min xaajatin wasay umu xabiiba tidhi hayra lakina anii samictu rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xalu ku qawlaya cala lmimbar eeg waa xadiid keliya un laba saxaabi baa kala warinaya ama laba sideeduma ummahaat lmuminiin kaa midaasan buu laba raqam u qaatee laba xadiisan u noqdee laa yaxilu limra'atin sanad keliyana hadda u wada leeyahy xadiidku laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhiri tuxidu calaa mayitin inay meyd isu basaasiso fowqa halaatin saddex wax ka badan ama quruxdeedii ay ugaba tagtay iyo ziinadeed ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashran zawjuun mooye oo afar bilood iyo toban habeen ayay ciddo tirsanaysaa bal markaa xadiidka maxaa iyada inooguba sugan iyadaa markay zawj noqoto xamlina hadii aanu jirin haweenaydu afar bilood iyo toban habeen ayaa ciddadeedu noqonaysaa ciddadii markaa waxay wadataa kol hadday geeri tahay waayo iyada dalaaqii waxba kama yimaadaan culimada qaarkood baa dalaaqa baa kasii waxixdaad kama yimaada intaas si aanay dee waxaan diibka waxaa looga tegaya ziinada looga tegaya waxyaalahan isqurxintan iyo si aynu subeecaba kusoo aragnay markay dee indhakuulatay ay xino marsatay isdhalaalisay oo kale taasi macnaha diyaar bay u ahayd ciddii la hadasha inay iyadna u jawaabto dee ay iska guursan karto marka diibkan iyo waxaan iyo isqurxintani waa wasiiladii guur guur buu ugu yeedhayaa dariiqeed buu u yahay oo haddaba bal matalan dee meeshiina xariimkii iyo dhowridii zawjiyadii horea jirtay iyo dee xikmadan kale kuma sugano waaba intaasoo caloosha ay wax ku jiraan oo waxaa afarta bilood looga dhigaydhaan waa ilmuhu inta ruux laba geliyo kuba dhaqdhaqaaqo muddadaasu kuba dhaqdhaqaaqo hadduu markaa bilow inuu ahaa markaa uu dhintayba tobankiina ixtiyaad bay dhahaan ee kolkolna waxay noqotaaba tacabud iyo taas ciddii la ogyay inaanay caloosheeda wax kuma jirin bal haddana umuurahaasaa jiro oo haddaba wixii guur ugu yeedhayey ayaa loo diiday haweeneydii guur uguba yeedhayey dee zawjkuna umuurahaasaa jira afar bilood iyo toban in dumarkii mudallaqaadka iyo waxyaalahaasna maahay waa tii laga dhintay unbaa bal matalan ixdaadkaasi saaran yahay ama tii la furay rajciyada iyadaa asal ahaan maba saarno waa ijmaacood baa-inkay barhkood yidhaaheen iyagoo macnaha milcsaday laakiin waxa weya qowlka dee raajixa ama sawaabkii waxuu noqonayaaba inaan iyadana ixdaad lagu lahayn ciddada ay tirsanaysa un mooye laakiin ciddii kaleen zawj ahayn naxdintan daraaddeed cusub ee ruuxa iyo dee geeridan cusub haddii maalin iyo laba iyo saddex ruuxu ziinadiisii ay haweeneydu uga tagto quruxdeedii ay ugaba tagto geeridan daraaddeed waaba shay iyadoo la eegayo ma aha waajib bay ku tahay tan iyada zawjku waa waajib ee tani waajib maahay way u banaantay weeye intaas laakiin wax intaa ka badan uma banaana sabirta weeye dee tan oo kale muddadaasna waxaan leenahay maaha wax laazima oo san imaka ciddadan ama ixdaadkan haweeneydii laga dhigtay ku laazimaya maaha haweeneydii in la leeyahay ilowba ilow waajib bay kugu tahay kii qariibkaaga aabbaha markuu dhinto ama walaalkaa uu dhinto ama inankaagii uu dhinto ama inantaadii inaad ixdaad iyo ziinadii ugaba tagta waajib kuma aha way iska dayn kartaaye laakiin way u banaantahy a leeyahay muddadaas sabirku yar adag yahay geeridu ay cusub tahay naxdintu ay badan tahay taas oo sidaas baabay u yidhahan inaanay meesha lizaam wujuub jirin muddadaa dhexdeeda iyo saddexdaa cisho dhexdeeda ninkeedu hadduu uma baahdo wax kama doono iyadii uma banaana inay isu diido inay isu diido uma banaanayso waayo ixdaad waajibi ma jiro ee arrinku waa jawaasun ibaaxan weeyo muddadaasba ijmaac iyo itifaaq bay soo naqleen haddii tan kale uma baahdo dee waxa weeyaan wax iyadii de mancinteedii uma banaana taasi waa mid arrin kalena xadiidka way kuma sugan tahay iyadii haddii la yidhi haweeneydaas inay mayt fowqa halaatin isu ixdaad ziinadeedii uga tagtaa ma banaana laakiin nin inay afar bilood iyo toban uga tagto istina haddaan eegno laa yaxilu buu istina u yahay oo macnaa nin korkii mooye oo iyada waxay uga tegi ama waxa u banaan afar bilood iyo toban waxaa la odhan karaaba halkan cibaaradan wujuub ma faa'iideyneyso inay haweeneydii uma banaano inay ficilkaa laba timaado ixdaadkaa wax saddex kaba badan ninka u mooye laakiin ninkii saddex wax ka badan oo afar bilood iyo tobanaa u banaan baa macnuu yahay wujuub marka halkan laga qaadanaya ma jirta laakiin wujuubkii maxaa lagaba qaadanaya axaadiis inoo soo socota dee itifaaqi culimada halkan iyo iyadoo rasuulka ilaahay dee kuxligii iyo dharka qaarkood uba diiday oo uu kaba manciyey taas iyo in lafdigii bal matalan taas iyo umuurahaas ayaa lagaba qaadanayaaye cibaaradan uun waxa weeye taasi waxa weeye d adigu cibaarada nafteeda lagama qaadanaya lakin waa umuuraha kale iyo adiladaa kale sida axaadiis inoo dambaysaba arrinta kale iyadna halkan bal aan ku yar kolley aan kusoo koobayo hadalkaan iska soo goyno dee tafsiilku waa waxa kutubtii kale inoogu wada sugane afar bilood iyo toban bay ciddadu tahay marka aanay xamli jirin wa cashrana imika macduudkii waa xadfan yahay lafdigan cashrana waa tan cadadkii la tadkiiriyey tadkiirka cadadkuna wuxuu keenayaa in macduudku uu muanas yahay kolley xalayna wax waan soo sheegayna waayo cadadka iyo macduudku way iskhilaafaan xagga tadkiirka iyo taaniiska oo qiyaaskii kuma yimaadaan isma waafaqaan marka taasi waxay macnuu noqonayaa dee lafdigii qur-aankiina waa tii kuba sugnayd tarabasna arbacata ashrin wacashrane wacashrantu ay cashra layaalin taa inaan idhaahno waxay taasi keeni kartaa waana si awsaac iyo qorooyin yidhaaheenba haweeneydu afar bilood iyo toban markay ciddo tirsato afarta bilood dee bishii ay dhex kaga soo hagaagtay soddonkiii baa la buuxinaya bilaa kale ama ha binaadeen ama yaanay dhinaanin waa bilahan hijriga ah bilahan qamariga ee bilahan kale lama tirsanayo ziyaado kale kusii daraysa oo dee aan ixdaadkii laguba lahayn bay kusii daraysa hadday bilaa kala tirsato ee wa cashran in markay afar bilood iyo toban habeen buuxsamaan habeenkii tobnaad waagu uu beriyo inay ciddadii dhammaanayso inay ciddadii dhammaanayso kolley jamaahiir alculamaana qowlkoodu taa maaha ee waxay leeyihiin habeenkaa waxaa raacsan maalintiisa maalintiisaa raacsan oo markaa goorbay cidda baxaysaa afartii bilood wuu buuxsameen tobankii habeenna way buuxsameen habeenkaas dee maynay habeenkaa horeeya inagu san islaamka tirsanayno maalintuna tadambaysa weeye waa qamariga markaan tirsanayno maalinta habeenkaa tobnaad maalintan ka dambaysa markay cadceedeedu dhacdo macnuhu waa habeenkii koob iyo tobnaad markuu soo gelayo cadceeddu markay dhacdo maalintaa tobnaad ayay ciddadii dhammaanaysaa farqiga u yar dhexeeya meye salaadii subax bay dhammaanaysaa waagii markuu beriyo habeenku baxo meye ee maalintaasi kolleyna waxay leeyihiin dee arrintan ay qoladaasi sheegan waa midhab yar oo kooban unbaa qowlkaa qabee daliil kuma sugno marka xalayna waan sheegnay marka macduudku uu xadfan yahay cadadka in la tadkiiriyo in la ta'niisiyaa labadiiba way bannaan tahay marka halkan sariix kuma aha inay cashran cashra layaalin tahay cashra ayaanna waa la odhan karaa sababto macduudkii koleduu xadfan yahay cadadka tadkiirkii iyo ta'niiskiisu way bannaayihin bal muhimka waxa weeye masaladu dee way idinku imanaysaabee markay ciddadu dhammaanaysa waa afartaa bilood iyo tobankaa habeen maalinteedana waa la raacinayaa maalinta tobnaad waa habeenkaa tobnaad maalintiisa markay maalintaa tobnaad cadceedeedu dhacdo macnuhu waa markii koob iyo habeenkii koob iyo tobnaad soo gelayo ayay ciddadii dhammaanaysaa ciddadii markaasay dhammaanaysaa ama ruuxu ha wato dee wax la qalo iyo waxbaa la aqriya iyo waxaa si wax jira sharci maahaba waxyaalahaasi waa caado un waxaana la aqriyaya waa la ducaynaya waxaan oo dhami waa wada caada un wax sharci ay tahay maba jirto macnuhu waxa weeye waxbaa markii hore loo diiday wixii loo diiday khalaas ama markaa ha ku dhaqaaqdo ama yaanay ku dhaqaaqina way u banaan tahay cadarkii bay marsan dharkeedii bay qaadaan iska xaragoon markaas weeye macnaa tii bay kaba dhex baxday macnuu maaha dee in wax kaloo laysu yimaado inay arrintan loo baahan yahay ama ay ciddadu kuba dhammaanayso arrintaasi bal masale kaloo yar raacinayo kolkol yar iman kartaana waxa weeye waanay dhacdaa waana wax soo noqnoqda afar bilood iyo toban baa layidhi afartii bilood iyo tobankii waxaa laga soo tirinayaa markii uu dhintay ruux baa laga soo tirinaya hadday dhacdo waana wax dhaca haweenaydu dee way kala maqnaayeen meel dheer buu jiray warkiiba inaan usoo gaadhi oo beri dambe un ay maqashay haddii afartii bilood iyo tobankii ay dhammaadeen markaa ay maqashay qalla ma laha ciddada lama qalleeyo afartii bilood iyo tobankii iyadoo ay dhammaadeen bay warkii heshay isagoo dee meel kuba dhintay hore iyada taa ciddada lagu leeyay ma jirto way socoto ciddadu qalla ma geesho iyadoo ay kasoo qaad laba bilood ama saddex bilood tagtay oo uu saddex bilood mootay inaa warkii yimi saddexdii bilood oo wax socday intii horsanayd bay tirsanaysaa macnaa kuma xidhna cilmigeeda lagama bilaabaye geeridu goormay dhacdaa laga bilaabaya taasna waa masalo kaleo geeridii baa laga bilaabaya waa taas haddii ay muddadii wada dhamaatayna waa taan lena ciddo lagu celinaya maba jirto way socoto waa caad haddii kalena kolba intii horsanayd markaa warku soo gaadhay ayaa leel laakiin ma noqonayso oo lagama tirinayo markay iyadu ogaatay oo la odhanayo imika markaa afar bilood iyo toban habeen dib u tirso taas lama odhanayo bal taasna waa masalo kaleo halkan ah waanan si yar wadayna xadiidka saddexaadna waa kan qaalad zaynabu zaynab baa waxay tidhi ina waa saddex xadiis oo isku sanad lahaaye samictu ummi uma salamata eeg markii hore umu xabiibay ahayd haddana zaynab bintu jaxshi waa uma lmu'miniin labaduba ummahaat lmu'miniin haddana waa hooyadooda iyadna umu lmu'miniin baa taquulu xalay ku qowlayso jaat waxaa timi imra'atun haweeney baa timi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay u timi faqaalat waxay tidhi yaa rasuula اllahi ina bnatii inantaydii tuwufiya canha zawjuha ninkeedii baa ka dhintay haweenay qurayshay ahayd bal horta ninkeedii ayaa kaba dhintay waqad ishtakat way xanuuntayoo caynuhaa isheedi bakoore iyo waxbaa ku dhacayoo ishaa xanuunaysa lafti baaba dhacay mar nusqooyinka muslim barhkood waa barhkood sida nawowiba ishaarayo caynaha oo la taseeyo labadeedii indhood baa xanuunaya halkana innaga caynuhaabaa ii xarakaysan daweynu waa siduu kuba dabdinayo kolley malaa imaamkii weynaa shahirkaa mundiri ayaa isagu caynaha oo mafcuul lagaba dhigo laqadu markaa in yar bay isbedelaysaa balow tan aan ku soconayno tan aan raajix yeelanayno tan oo dee nusqooyinka muslimia caynaha riwaayada kale dhacdee tasniyada ee dee markaa inay tilmaamaysa alifku marfuuc kuba yee lafdigu inuu marfuuc yay tilmaamaysa ayaa inoo raajix yeelayse ishtakat markaa faacilkii caynuha buu noqon oo waxaa xanuuntay oo xanuunaysaba isheedii weeye haddii ishtakat la yidhaahna faacilkii caynaha aan idhaahno faacilkii damiir musatir oo u laamaya dee gabadhan lagaba dhintay ama ibnadan ayuu noqonayaayo waqad ishtakat waxay ka cabanaysaa caynaha isheedii bay kaba cabanaysaa o leeda way xanuunaysaa taaba wey fanagxuluhaa malaa wax dawa-ayo xaas bayde mau indhakuulla ishi way xanuunaysaaye indhakul ma u marina waana meelihii allahay wujuubkan kaba qaadanayna indhakul ma u marina faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu uhi laa may iyada indhakuul ha u marinina taas bui maratayn aw alaaa ma hadalkii bay ku celcelisay laba goor ama saddex kulu dalika yaqulu la markastoo ay tidhaahaba laa buu odhanaya uma qaala wuxuu ihi inamaa hiya arbacatu ashhurin wacashrin muddadu muddo dheer maaha marka loo eego sidii xaaladu markii hore ay ahayd waa afar bilood iyo toban waqad kaanat waxaanay ahayd macnaa waxba habadsanina ha dheeraysanina muddadaasoo yaanay idinla dheeraanin sababtuna maxaa idin horreeybe waqad kaanat waxay ahayd ixdaa kuna midda idinka idinka midi fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada tarmii mid tuurta bilbacrati saala ayay tuuri jirtay calaa ra'si lxawli markaa sanada madaxeeda ujeedadu ninkeedu markuu dhinto ayaa meel adag ay gelin jireen iyadoon isnadiifin ahayn oon maydhan ahayn oo adigu dee dhib kuwa noolaanaysay markay sanadistaa ugu dhammaata rafaadka iyo kadeedka ayay soo baxaysayoo ay saalo tuuraysay ujeeddadu ay tahay uun dee bal maalan saa ay saaladaaba u tuurtay gacanteeda ugaba baxday wixii ay ku jirtay hore imakaa dhabtiiyo shidadii inay kaba baxday ama siay barhkood yidhaahaan saaladaas xaqii uu ninkeedu kuba lahaa in marka loo eego wixii ay samaysay waa dhibtii sanadaas oo dhan ay la kulantay inay wax sahlan noqonayso saasa saaladaas oo kale bal waxyaalo waana dee umuura aan marka dambe dib uguba laami doone macnuhuna waxa weeyaanuun afar bilood iyo toban ruuxu ay iska maydhan karto cuntadeedii ay iskaba cunayso halkeedii ay iska seexanayso iyo gurigeedii hawlaheedii ay qabsanayso waxay ka tegaysaa ay tahay in wixii laysku qurxinayay ama dharkii xaragada ay ka tegayso ama diibkii iyo wixii udgoonaa iyo xilidii la qaadanayay laysku qurxinaya ruuxa guur ugu yeedhaya ay ka tegaysaa ee marka wax dhiba iyo muddo dheer ma aha marka loo eego xaaladii aad ku jiri jirteen waqtigii jaahiliyadii aad kuba jiri jirteen saa daraaddeed muddadan waxba ha yar ha dheeraysanina wax badan ha ku tirine u adkaystooo intaa ixdaadkii la kaalaya macnuu taa weeye bal maaha dee jaahiliyadu sadr alislaam labadan aayadood ee qur-aanka suuradda ku wada sugan oo yatarabasna arbacata ashhurin in bal way horeysaaba in waxa weeyaan waxaa kaloo kaba dambeysay kuwa iyagu dee dumarka iyagu dee raggaa dhimanaya wayadaruuna aswaajan ama wasiyatan liaswaajin mataacan ila alxawl oo inay u dardaarmaan dumarkoodii oo dee waxa dee mutca iyo nafaqa iyo laba siiya ilaa sanadii oo bacnaa sanad ayay ciddadu markaa hore ahayd malaa nafaqa ayaa loo dardaarmayo intaa nafaqadeeday lahayd markii dambe haddii aanay intaa bixin intaanay bixin hadday baxaan dee iyaga markaa waa lagaba goynayo dee wixii iyagu ay iskuba sameeyaan wax junaaxoo idinkaba imanayo dadkii ahaalidii baa lalaba hadlayay sanad bay markii dambaa la nasakhayo afar bilood iyo toban dee xaggii nafaqadii sanadaasee la siinayana waxa lagu bedelay ama rubucan ay helaysa ama sumunkan ay dhaxalkii kaba helayso dee nafaqa iyadii dhaxalkii bay qayb leedahayba oo xaggaas marka la eego tarabus sanadeed markii hore waaba jiray laakiin aayaddan oo qur-aanka dee inta badan aayaadkan dee saa uma badna walow kutubu tafsiir iyo culamada tafsiir barhkood ay badsadaan oo aayad keliya suuratu tawbad kuma jirto aayata sayf ay yidhaaheen ay yidhaaheen boqol iyo labaatan aayadood bay nasakday haddana nasku saa maaha aayaadku waa aayaad kooban un waxa qur-aanka la odhan karo dee waa aayaad la nasakhay oo markaa inoo joogana waa in yaroo kooban oo la tirin kare laakiin tiradaas iyo arrimahaas iyo kolley maaha waa tasayud kaba dhacay dee markaa mufasiriinta oo waxyaalo kale jawaanib ugaba yimi bal waxaan leeyahay marka waxa ay tahay aayaadkan dee laiskuba de la odhanayo aayaddana waa naasikha aayaddana waa mansuukha xagga marka la eego qur-aanka mucdamkiisa aayaadkaas aayadda iyadoo mansuukhada ah horeysa aayadda naasikhadna way dambeysay laakiin halkan oo kale aayaddii naasikhadayd baa horeysay aayadda mansuukhadana tilaawada kuba dambeysa waa adigu tan mawdican saase wey meel axsaabana xaafid iyo ama culimadu way sheegaan oo iyadna xaaladoodu taatay bal haddii aayadda iyada naasikha la idhaaho oo dee naasikha mansuukh laga dhiga laba aayadood halkaa kuba sugan bal matalan taasi way jirtay haddaba adigu macnaha xadiidku muxuu yahay bal tafsiirku waa inoo soo socda iyo waxyaalo kale hadalkan eh oo zaynab baa fasiri doontee muddadu marka loo eego si ay ahaan jirteen wax sahlan weeye wax fudud weeye xaqii zawjiyadeedna waa la ilaalinayaa dhibtii iyo mashaqadii iyo rafaadkii markaa hore jiri jiray nama jiraan oo arrinkani waa zine laga tago ama waxyaalahan dadkeenu dee had iyo goor markay tan noqoto dumarku cilmi waxyaalo badan oon waxbaba kaba jirin oo dee iyagu ay isu sheeg sheegaan baa jirto oo ay hayaan oo dee inaanay maydhan karin maydhashadii wakti kasta waktigay doonto way qabowsan kartaa oo kale saabuuntii waa iskaga maydhan kartaa dee allahuma haddii udgoonka wixii udgoon lahaa taa ay iskaba dayso kol baa dhici karta inay dhahan dufankan dee marka la eego madhabu way ku kala duwan tafsiil baa jira iljud lixdaad fi ljumla waa wax lagu waafaqsanya laisku waafaqsanya laakiin tafaasiish oo kale oo dee bal matalan ruux hadduu madaxii saliidii ay marsadaan oo kale maxaa xukum yahay waxaa la arkaa bacd almadaahib inay ziine iyo qurux kaba dhigaan kuwana aanay taa uba arag oonay ka dhigin oonay ciddadii soo gelin laakiin bal waxaan leenahay qolooyinka aan taa kaba dhigin wejigii iyo dhaashigii wejigee dhalaalinayay kollay ziinadii bay kusoo daraanee cuntadii imika cuntadii dufaanka lahaa ee la cunayay dee waktigii kale sideed ay u cunaysun bay u cunaysaa haddii dufaan marana waa uskag waxaani dufaankii wixii layska dhowrayey waa wixii laysku dhalaarinaya laysku qurxinaya layska dhowraye laakiin cunto subag leh ama hilib baruurlay cunto dufan ugama yimi dufankan markaa wax gaara oo saabuun gaara iskaga maydh waa kolley waaba dee layska nadiifinayaaba maha tii dhaashiyo loolama imanayo waxyaalaha caynkaas dhici karta inay xataa idhaahaan dhulkaa ku joogsan oy kabadda casaalkan usoo geliyaan oo ay taas u geliyaan oo firaashkina ay mare cad saaraan oo kale oo kolkol ay idhaahaan aqalkii kawaal-aan ha ku dhex socon waa waxyaalo aan dee meel ay ka yimaadaan wa alla wax ka jira aanay jirin taase zinadii waa wax dee gaaro zinadii waxaa inta laga tegaya wax libaasa iyo waxaas iyo bal wixii laysku qurxin lahan baa lagaba tegaya umuraha oy dhici karta inay haweenaydii ay iyadoo xagaa ku jirta ay idhahan ha maydhanin tana samayn tana samayn oo waxyaasna dumarkii ay waxaasi ku yimaadaan in dadka culimada le ay weydiiyaan weye inay dumar wax ka qaataan maaha ra'yigoodi iyo hadalkoodna inay qaataan hasalahaan maqlaan maaha cilmi taasa maaha ama ruux cilmi dhagood haye dadka culimada le aqoon talon inay wax weydiiyaan ciddii wixii ay u sheegeen ay idhahan iska dhawra iska dhawraan wixii kalena ilaahay waa u baneeyey aanay iskuba kadeelin taasba in ayay tahay oo bal waxyaalahaasa jira arrinku waa zine laga tago haddaba cibaaradan dambe ayuu qaala xumaydun xumayd baa wuxuu ihi qultu lizaynaba zaynab baa waxaan ku idhi ma wamaa tarmi bilbacarati calaa ra'si alxawl lafdigan albacaara waa saaladii sataageela oo kale in way tuuraysaa calaa ra'si alxawl maxaa macnaheedu yahay faqaalat zaynab zaynab baa waxaa tihi iyadoo ka warreysa jaahiliyada isay ahayd kaanat ilmaratu haweeneedu waxay ahayd idaa twufiya canha zawjuha marka ninkeedu uu kaba dhinto dakhalat waxay geli jirtay xifshan waa buul yar waa aqal yar oo kooban aan dheerayna aadna uu soo dhowiyay dee dushiisii sare ay usoo dhowday taas waa buul aada u yar walabisat waanay xidhan jirtay shara tiyaabiha dharkeeda ka uxun bay xidhan jirtay walam tamasa diiban wax udgoon may marsan jirin walaa sheeh bal may maydhanayn isma nadiifinayso cidiya iskama goynayso tima iskama gurayso waa kaama maydhanayso halkaasna way ku jirtaa walaa tama walaa shay-an xataa tamura biha sanatan ilaa sanad bal ruux de meel ku jiray halkaas oon tima iska xiirin oon iska goyn mid hoose iyo kuwa saraba cidiya aan iska gurin aan maydhan dee suu yahayba waa xataa tamura biha sanatun uma tuta waxaa loola imanaya oo loo keenaya markay sanadii buuxsanto bidaabatin daabo daabadu kul ma yadibu cala alardi marka waxyaalaha laga bedelay oo dhan litawc bay noqonaysaayo intuba daabay noqonaya ximaarin dameer aw shaatin neefadhiya aw tayrin ama waxaado oo lasoo qabtay un fataftadu bihi way ismarmarinayso isku masaxaysayba bal markaa taftadu bihi waa dee malaa isku nadiifin ama jildigeedii bay marinaysay barhkood iyagu waxay leeyihiinba iftidaadka halkani kolley imaamkuna raximah llahu tacala waxa laga yaabaa inuu kaba hadlo iftidaadka halkani ee bal waa isku masaxaysay waa taas macnuhuna waxaa kaloo barhkood ay yidhaaheen madaa'ir iyo wax dee suurtagala hadday noqoto kooban oo kale iyadana xaalada ay ku jirtay kor iyo hoosba ay sanadsaa kuma jirtay nadaafala-aantaas iyo wax kastaaba ay ku baxeen iyo dee waaba taas waxaa loo dhiibi jiray tan oo in barhkood sida imaam malik iyo fatamsaxu bihi jildaha bay yidhaaheen bal tamsaxu bihi qubula waa xaggeeda hoosey marin jirtay waxaan oy marin jirto malaa ku yar nadiifinayo taas taasaa dee ta dhacaysay fataftadu bihi faqalamaa waxa yaray taftadu bishayn shay inay saa iskuma masaxdo oo isu marmariso ilaa maanta wixii dee waa raaixadan iyo san iyo waxaa waaba dhimanaya waxaasi daa'irkaasi uma takruju markaasay soo baxaysay fatucda waxaa la siinaya bacaratan saala loo dhiibayo fatarmi biha way tuuraysa iyadoo leh wixii gaadhay oo dhamiba marka la eego xaqii isaarnaa saaradaasoo kalu la mid yahay ama wixii wanigaa ka dhex baxay oo dee wixii aan kuba dhex jiray si aan saaradaas aan tuurayba uga dhex baxay uma turaajicu bacdu intaa dabadeed bay waxeedii hore caadadeedii hore dib uguba laamaysay waxay dib ugu laamaysay maa shaat wixii doontay min diibin waxudgoon aw hayri ama hayrkiia xaaladu taas bay ahayd وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة عن حمayd بن نافع qال سمعت waxaan مqلay زaينبa بنta عن أم سلمةa qالت ino أم سلمna weye ino أبو سلمna weye waxay tihi توفiya waxa dhintay xميم قريب weye waa ruux xigto oo لأmi xaبيبةa u sugnayd markii hore aabaheed baynu nihi imanka xamiim bay kaba cabirtay xamiimka qaaliban aabbaha lagama cabiree dee walaalkii oo kale iyo dadka kale qaraabada ayaa lagaba cabiraa marka waaba suurtagal waaqicadu inay tacadudo laba goor bay aragtay markii aabaheed dhintay abu sufyaan iyo mar ruux dee qariibkeeda walaalkeedba uu dhintay iyada haddii taa laba yidhaaho waa walaalkeed la yidhaaho qisada hore nidhinta zaynab baa horeysay dhib ma laha intan ay kaba horeyso hadday waaqacadii tacadudo markaa walaalkeed dhintay iyo sa waayo nin ay walaal ahaayeen baa jiray iyada waa ina abu sufyaan dee mucaawiya garanaysaan inay walaalo ahaayeen nin kalaa jiray oo yaziid ibnu abi sufyaan la odhanayo oo aada u qiimo badnaa isna saxaabi ahaa dadkii ciidamadii ugu horeeyey ee sham la geliyey waktigii abibakar malaa mar ciraaq inta laga soo yarjeestay intaanu cumar haddana ciidankii qeyb dib uguba celin ciidan afar ciidan oo dee afar ninoo kale hogaaminayo camr bnu caas qeyb buu watay yaziidkana qeyb buu watay sharaxbil ibnu xasanna qeyb buu watay abu cubayd ibnu ljaraxna qeyb buu ahaa markii dambe laakiin dagaalkii yarmuk waa tii laysu keenay dagaalkii markuu dee ciidankoodna uu batay aan saasna lagulama dagaalami karayn khaalidna uu kaba yimi ciraaqe dagaalkii yarmuk isagaa maalintaa hogaaminaya waana markii abubakar dhiman doono haddaba yaziidkaasi wuxuu umaradii shaam buu kaba mid ahaa waktiyadii daacuunkii camuwaasna waa dhintay khilaafadii cumar buu dhintay markaa wakti hore weeyo markaa bal isagaa baan kuwa fasirayna markii uu yimi laba waaqacana waan ka kala dhigaynaa xadiidka hore iyo tan ayay fadacat bisufratin waxay dalabtay sufro famasaxathu bidiraaciha ee taa hore waxaynu soo maray uma masat bicaaridayha halkan labadii dhudhun iyo diracyadii bay deebkii marisay wa qaalat waxay tihi inamaa asnacu hada waaan waxaan u samaynayaa oo tan anigu maanta dan ka mariyo waa geeriyeystahaybe lianni samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri an tuxija fowqa halaatin saddex habeen ama saddex maalmood wax kaba badan inay ziinadeedii iyo quruxdeedii kaba tagto geeri daraaddeed ilaa calaa zawji nin uun mooye oo arbacata ashhurin wacashran isaga afar bilood iyo toban habeen ayay u ciddo tirsanaysaa amaa dee waxa weeye isaga wixii aan ahayn zawj iyada saddex cisho waa loo ogoliyey intaa xusnigu cusub yahay laakiin wax ka badan looma ogola waxadahatu zaynabu zaynab way u warantay xumayd can ummihaa hooyadeed bay ugaba warantay wa can zaynaba zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam zaynab oo rasuulka ilaahi haweenaydiisii ahaydna way ugaba warantay waata aan xadiidkii soo marray hooyadeed xadiidkii zaynabna waan soo maray xadiidkan dambe umu xabiibana horena waan usoo aragnay aw can imra'atin amase haweeney zaynab ama haweeney la ibhaamiyey kolley waa umu xabiiba iyo zaynab min bacdi azwaaji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay dumarkiisii waxa weeye anun kaba mid ahayd bal taasna waay adigu xadiidka uga warta waa saddexdii xadiid ee imanka aan soo aragnay wey bal in yar baan ku isyardari وxadثna محamed بن mسنى qال xadثna محamed بن jaعفari qال xadثna شhucbaة عan xumayd بn نaafici qaala samictu waxaan maqlay زaynaba زaynab baan maqlay arqamtii uu isku celcelinaya kolba raqamkii hore haddana dib usoo celinaya waayo axaadiistii hore baa kolba riwaayo ay leeyihin soo noqonaysaa imaka waa xadiidkii imaka hore aynu soo maray haweenaydii u timi rasuulka ilaahay tihi ina bnatii tuwufiya canha ayaa mar dambe riwaayo kale u leeyahay ay noo soo noqoto tii buu raqamkii hore usoo celiyay iyadoo raqam kaba dambeeye jiray waxadana qaala samictu zaynaba binta binta umi salamata tuxadiثu can umiha ana imra'ata haweeney tuwufiya zawjuha fakhaafuu calaa cayniha cayniha isheedii bay u baqdeen oo ishii baa xanuuntay faataw nabiya sala allahu alayh wasalam fasa'danuhu fi lkuxl rasuulka ilaahi baa u yimaadeen markaasay ka idan dalbeen in indha ay indhakuulato ama ay dee wax indhakuula u mariyaan waa mala dawa ahaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi qad kaanat waxay ayd ixdaakuna dumarkii buu laadae midda idinka idinka midi takunu mid ahaanaysa fii shari beytiha aqalkeeda ka ugu shar badan ugu liita ee ugu xun fii axlaasiha weliba malaabisteeda iyo dharkeeda ay xidhanaysana kuwa ugu liita aw fii shari axlaasiha fii beytiha oo inuu yidhi fii shari beytiha fii axlaasiha iyadoo marooyinkoodii liyeetay kuma sugan ama inuu yidhi fii shari axlaasiha fii beytiha axlaasna jamcu xilsin asalka hore xilsi awrka iyo waxaa lamide waxaan looga dhiga rarka karbaashkiisa iyo waxaasaa xilsi laba yidhahaaye imika laakiin waa malaabisteedii kuwii ugu liitayba weeyaan unbaa ujeeddadu ay tahay xawlan sanad bay saa kuma jiraysay fa idaa mara kalbun ay markuu soo marana ramat bibacratin saalay kuba tuuraysay fakharajat markaasay meeshii ka soo baxaysay afalaa arbacata ashhurin wacashran afalaa tasbirna miyaydaan sabrahayn arbacata ashhurin wacashran kol haddii xaaladu taa ahayd afar bilood iyo toban aan xaaladii hore iyo dhibtii aan ahayn gurigeedii ay iska joogayso dharkeedii wixii aan ziino lahayn ay qaadanayso sideedii cuntadeedii iyo isnadiifintii kale iyo maydhashadii miyaydaan intaa u adkaysanahayn waxadaثana cubayduلlah بn mucaadin qala xadaثana abi qala xadaثana shucbatu can xumayd bni naaficin biاlxadiiثayni jamiica waa maxay labada xadiid waa xadiiثii umu salamata fi lkuxli xadiidkii umu salame kuxliga eeaynu hore usoo maray iyo waa xadiidkii umu salamata ukra min azwaaji الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam xadiidkii umu salama ee waxa weeyaan ka dambeeyey inamaas dee umu xabiiba iyo umu salame iyo ay kaba soo noqonaysay umu salame iyo mid kaleo rasuulka ilaahay haweenidiisi kamid ah kayra annahu lam yusami tusamiha zaynab riwaayadan shucba uu xumayd kaba wariyey tan labaad ee ay ibhaamisay magaceeda may sheegin naxwi xadiidi moxamed ibni jacfarin xadiidkii moxamed ibni jacfar uu shucbo kaba wariyey ay markii hore ayuunbuu la mid yahay kan mucaad ibni mucaadna shucbo uu kaba warinayo taasuu kaba mid bal kolley waxaa inoo yar socon doona haddii a la idhaaho masaladan kuxiliga iyo wixii kuba tacalluqsan wixii kale bal yar xaalo jaa-is iyo taasna waan arki doonaa kolleyna baabku inoo sii socon doonaa halkan buu inoogu joogaya a laga yaaba habeen dambe inay noqoto dee awal sanihi lakiin inagu kitaabku waa kitaab dheer waan imanayna casharku inoo soconaya haddii a la idhaaho ta saas way bal ka habeenkii baan leeyahay kaso waxdii waan ka fiirsan